alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin uma aلsalaaةu wasalaamu clى cabd illahi warasuulih muxamadi wclى aalihi wصaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah arrimaha muhimka ah nolosha bani aadamkana lagama maarmaanka u ah waxaa ka mid ah amru lqada arrinka garsoorka alqadaau huwa alfaslu bayna annaasi fi lkhusuumaat qaطca lلnisaaci biاlaxkaami الsharciyati اlmunazla alwaaridati fi اlkitaabi wالsunna waa dadka in la kala saaro garsoorku lana soo afjaro muranka iyo dooda udhaxaysa iyadoo dadka waxaa lagu kala saaraya lagu kala xukumayaa uu yahay axkaamta sharciga ku sugan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa shay qiimo saro leh lagama maarmaana ah diin ahaan iyo adduunye ahaan wahuwa wadiifatu alambiyaa waarusul shaqooyinkii rususha iyo nebiyada ilaahay uu soo diray ay qaban jireen mid ka mida weeye qaala allahu tacaala wadaawuuda wasuleymaana id yaxkumaani fi lxarh id nafashat fiihi ganamu lqowm wa kunna lixukmihim shaahidiin aayadda ilaahay wuxuu kaga warramay nebiy llaahi daawuud iyo nebiy llaahi suleymaan oo inankiisa ah waxa ay kala xukumayeen nin beer lahaa iyo nin xoolihiisu beertaasi ay daaqeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxay wax ku xukumayeen iyo se wax u xukumayeenba shaahid baanu ahaa buuhi rabbi subxaana wa tacaala wa qaala tacaala licabdihi warasuulihi daawuud ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifata fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq daawuuda waxaanu kaa dhignay dhulka mid xukuma dadka waxaad ku kala xukuntaa xaqa xagga ilaahay kaaga yimi nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amranayo ilaahay uu soo diray dadka inuu gaarhsiiyo diinta xaqa ah yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik laakiin shaqadiisa iyo mas-uuliyaddiisu intaa kumay koobnayn fqad kana qaa'ida lihadihi اlumma waqaadiya laha xaakima baynaha rasuulku wuxuu ahaa hogaamiya ummadan hogaamiya wuxuu ahaa mid kala xukuma garsooro u ah oo waxa ay isku qabtaan ay ula tegi jireen xaqna ku kala saari jiray faxkum baynahum bima anzla allah wla tttabic ahwaءahum cama jaءaka min alxaq waxaad ku kala xukuntaa nebi maxamedow oo aad ku kala saartaa markay isula kaa yimaadaan wixii ilaahay uu kugu soo dejiyey alqur'aanu wasunna iska ilaali doonistoodu marar badan bay khilaaftaa doonista ilaahay sharciga raac waxa khilaafsana iyagu ay doonayaan marnaba ha raacin garsoorku laga maarmaan buu u yahay ummad kaste isaga ayaa cadaaladda lagu gaadhaa hadduu yahay garsoor xaqa xukumka ilaahay waafaqsan isagaa lagu soo afjaraa muranka iyo dooda iyo ishaysashada dadka dhex marta isagaa lagu hor istaagaa kuwa daalimiinta ah gardaroolayaasha ah ku xadgudba dadka dhiigooda maalkooda cirdigooda iyo sharaftooda isagaa lagula dagaalamaa fasaadka dadka diintooda iyo adduunyadoodaba fasahaadinaya bihi tuxfadu lxuquuq garsoorka xaqaa baa lagu ilaaliyaa xuquuqda walihaada bay isku waafaqeen culamaa lislaam inay waajib ku tahay madaxweynaha muslimka ah inuu isagu dadka kala xukumo oo garsooro u noqdo sidaa ilaahay nebi maxamed uu amruu ku waajibiyey haddii kalena hawshaasi inuu u xil saaro cid ehel u ah gayaan u ah ka soo bixi karta le sifaadka iyo shuruudda laga rabo qofka garsooro noqonaya culamaa lislaam waxay ku dhigeen kutubta fiqiga iyo kutubta ka waranta siyaasadda iyo garsoorka iyo xukumka shuruud laga rabo qofka garsooro noqonaya qofaa shuruuddaa laga helin ma banaana in garsooro laga dhigo qofka ka dhigaana isagaa ku dambaabaya waxaanu noqonayaa mid khilaafay kitaabkii ilaah iyo sunnihii nebiga iyo iswaafaqii culimada islaamka ummaddu u talinayeyna khiyaameeyey mana bannaana qof aan sifaadkaa iyo shuruuddaa lahayni xataa haddii lala soo doonto inuu aqbalo dadka inuu u garsooro uu kala xukumo shuruudda waxaa kow ka ah qof qaangaada waa inuu yahay ilmaha yareen qaangaadhin caqligiisuma dhammaystirnin isaguba isuma taliyo ummad siduu ugu talinayaa uu kala saaraya waxaa ka mida miyir qab caqli dhammaystiran qofkii inuu leeyahay hadduu qofku waalan yahay sharci iyo caqli midnaba garan maayo ma hayo isagaana loo taliyaayo arrimihiisa loo maamulaa waxaa la mid ah almactuuh qofka waalidiisu aanay aadka u muuqan dhaandhaan iyo waxaas inagu aynu dhaahno waxaa la mid a mukhtalu nadar qofka caqligiisii iyo aragtidiisii saxda ahayd sideeda aanay u joogin nooc asaasaqa-baa ku jira ama isku daadashaa ama waa qof muqafaloo dhoohan oo aan soo jeedin oo aan dareemi karin dadkani waxaanay sheeganayaan inuu yahay wax caqliga geli karaa waaqaca waafiqi kara waxaa shuruuddaasi ka mida xornimo addoonku waa dhiman yahay naftiisaba uma taliya kalaba u taliya wuxuu ku mashquulsan yahay qofka u taliya u adeegiisa iyo u shaqayntiisa iyo xuquuqdiisa inuu gudo alislaamu baa ka mid a marnaba ansixi mayso axkaamtiisuna fuli mayso qof gaala dad muslimiina in looga dhigo garsoore ha noqdo mid aan diintaba soo gelin ama ha noqdo mid ku sifoobay arrimaha diinta islaamka lagaga baxo oo culimada islaamka in badanoo ka midi ay ku dareen tarku salaa qofku salaada inuu ka tago ilaahay baa wuxu uhi walan yajcala allahu lilkaafiriin cala almu'miniina sabiila ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ka dhigi maayo kuwa muslimiinta u taliya waxaynu ogsoonahay inaanay bannaanayn sharciga ilaahay waxaana in wax lagu xukumo sharciguna intaan lagu xukumin rumayn iyo aaminsanaan buu u baahan yahi gaalkuma rumaysna mana aaminsana shuruudda waxaa ka mid ah addukuura qof raga waa inuu noqdo garsooruhu ma bannaano ruux dumara garsoor in loo dhiibo ilaahay baa yihi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ragga ayaa dumarka u taliya nabi maxamedna wuxu uhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a liibaani maayaan guul la gaadhi maayaan dad taladooda u dhiibay dumar garsoorkuna waxa uu ka mid yahay talooyinka ummadda ee muhimka ah maaha taasi ruuxa dumarka in la liidaayo oo hoos loo eegaayo bal waa raxma wa shafaqatun biha iyadaa loo naxariisanaya iyadaa loo tudhaya sharafteedaa la ilaalinaya garsoorku waa hawl culus safar buu u baahan karaa gabadhuna bilaa maxra ma safri karto garsoorku wuxuu u baahan yahay alikhtilaat bilkhusuub dadka ishayee loo garqaadayo in la dhex galo oo la dhex fadhiisto oo la soo hor fadhiisto oo lala hadlo waxyaabahaasi oo dhammina dumarka munaasibkuma aha shuruudda garsooraa waxaa ka mid ah alcadaala waa inuu yahay qof farallada ilaahay ilaaliya waxyaabaha xaaraantaana ka fogaada qof la aamini karo qof run lagu yaqaano qof ammaana ay ka muuqato waayo wax kala daaya faasiqa waxaan lagu aaminin waruu ku keenay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayinuu faasiqa warkiisaan la aqbalahayn ilaa la heliyo cid la aamini kara oo u markhaati kacda oo warkaasi siduu usoo tabiye usoo tabisa maxaad u malaynaysaa warka uu ilaahay ka sheegayo ee uu odhanayo ilaahay xukumkiisi waa kaa xukumkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kaa sidee loogu aaminayaa qofka war lagu aamini waaye dadka inuu kala saaro ku kala saaro dhiigga iyo maalka cirdiga iyo sharafta mid khamri cabba mid sinaysta mid laaluush qaata oo lagu og yahay mid beenta sheega mid farallada ilaahay dayaca salaadda aan tukan bisha rabadaan aan soomin fisqiga iyo xumaanaha noociisa kala duwan sameeya xuquuqda ilaahay dayaca iyo takhalqigaba marnaba ma banaana ummadda in garsooro looga dhigo laabudda min muraacaati hadihi sifaat in la ilaaliyo sifaatkaas iyo tilmaamahaasi waa laga maarmaan waxaa shuruudda ka mid ah qofka garsooro laga dhigaya waa inuu noqdo qof garanaya axkaamtii shareecada islaamka qof jaahil ah oo musxafka intuu ishor qabto aan akhriyi karin iska dhaaf qur-aan u xifdisan yahay daa tafsiir uu yaqaan haba soo hadal qaadin xadiis fiqi isaga iskaba daa shuruuddii iyo sifaatkii mujtahidka suurtagal ay u tahay axkaamta inuu isagu ka qaato kitaabka iyo sunnaha hadalkeedaba daa in garsooro laga dhigaa ma banaana xukumkiisuna ansixi maayo mana banaana in la fuliyo wax allaale iyo wuxuu xukumo waayo waxaynu ogsoonahay ilaahay sharcigiisa in wax lagu xukumaa waajiban garsooruhu wuxuu dadka ugu garsoorayaa iyo miisaanka uu wax saaraya waa inuu noqdo kitaabka ilaah iyo sunnaha nebiga waxaa xaaraan ah waxaan sharciga ilaahay ahayn in wax lagu xukumo wa faaqidu shay laa yucطiih haddaanu sharcigii garanahayn siduu ugu xukumaya oo dadka ugu kala saaraya aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha liya walakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظalimiin uma الصlaaة wالsalaam عlى cabd اllahi wrasulih mxamadi wعlى alih wصaxbih wslma tsliima kaiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah shuruudaha garsooraha qaadiga dadka kala saaraya xukumaya dhiigooda iyo maalkooda iyo cirdigooda kuwooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a inuu axkaamta shareecada yaqaan bal culamaau lislaam intaa way kasii adkeeyeen badankoodu waxay shardiyeen inuu yahay mid gaadhay darajat lijtihaad oo ah inuu isagu kitaabka ilaaha iyo sunnaha nebiga xukunka inuu kala soo baxo oo uu ka dheegto inuu awood u leeyahay qadaayaadka iyo arrimaha cusub ee kutubta aan kuba qorayn ee arrimo soo dariyey ah inuu hoosgeyn karo adilada guud inuu ka dheegan karo xukunkooda qawaacidda shareecada inuu waafajin karo maqaasida iyo ujeedooyinka waaweyn ee shariicatu lislaam ay la timi ma banaano qof aan ilaahay sharcigiisa garanahayn inuu garsooro noqdo xataa ka muqalidka ah ahlucilmigu way diideen inuu dadka kala xukumo waayo ilaahay baa yihi wa an ixkum baynahum bima anzala allah waxaad ku kala saartaa ood ugu garsoortaa oo aad ku xukumtaa wuxuu ilaahay soo dejiyey wixii ilaahay u soo dejiyey haddaanu aqoon siduu ugu xukumi karaa ilaahay wuxuu soo dejiyey mid aan garanahayn hadduu idhaa waxbaan xukumayaa aayaddaa miyuu khilaafay mise u waafaqay shay kuma jiro inuu khilaafay qaala allahu tacaala inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah nebi maxamed oo kitaabkaasaanu kugu soo dejinaanu ku waxyoonay hada alqur'aan wa hadihi sunnat lgharaa maxaa loo soo dejiyey kufaarta muskaxda kaga duulay in badanoo muslimiinta ka mid a iyo calmaaniyiinta ay diin u tahay nolosha iyo diinta in la kala saaro waxaa loo soo dejiyey bay leeyihin in lagu tukado waxaa loo soo dejiyey in dumarka lagu meheriyo waxaa loo soo dejiyey qof markuu dhinto in lagu quraamo in lagu dhaxlo waxyaabahaasaa loo soo dejiyey laakiin nolosha dadka waxay samaynayaan iyo waxay ka tegayaan iyo markay isqabtaan siday u kala baxayaan kitaabku shaqo kuma laha bay leeyihin wa hada bilaa shakin kufrun bawaax taasi waa gaalnimo cad oo gaalnimo inay tahay haba yaraata shaki aanu ku jirin lianna fii hada takdiiba lilqur'aan waayo arrintaa waxaa ku jira beenin qur'aankii la beeniyey litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah waxaanu kuugu soo dejinnay dadka si aad ugu xukunto waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tusiyey wa qaala tacaala wman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum lkafiruun wman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اظalimuun wman lam yaxkum bima anzla allah faulaa'ika hum اlfasiquun ilaahay diintiisa kuwaan wax ku xukumina wax kale wax ku xukuma ilahay wuxu uhi waa kafiruun waa aalimuun waa faasiquun kufrigu mid weynna waa noqdaa diinta lagaga baxo mid yarna wuu noqdaayo dembi weyn ah oo dembiyada aan diinta lagaga bixin dhammaantoodba ka weyn uma bannaana qofka ilaahay talada ummadda u dhiibo inuu ummadda garsooro uga dhigo qof aan garanahayn sharcigii ilaahay oo jaahilka ah qawaaniinta siduu doonaha u yaqaan xeerarka oo dhan ha xifdisanaado kuwa talyaaniga kuwa ingiriiska kuwa hindiga kuwa faransiiska ilaahay diintiisii mar haddaanu garanahayn waa xaaraan in garsooro laga dhigo qofka garsooro ka dhigaana isaga ayaa ku dambaabaya ibnu cabaas wuxuu ihi radia allahu canhu man tawallaa min amri lmuslimiina shay-an faاstacmala calayhim rajula wa huwa yaclamu ana fiihim man huwa أwlىa bidalika waaclamu minhu bkitaab اllah wa sunati rasuuli اllah faqad khana allaha warasuulahu wa jamacat lmuslimiin qofka talada muslimiinta ilaahay uu dhiibo oo mas-uuliyaddii muslimiinta u dhiiba noocay tahayba oo garsoorku ugu muhiimsan yahay ninuu og yahay dad mas-uuliyaddaa uga mudan oo kaga wanaagsan aqoon ahaan iyo karti ahaanba in ummadda laga dhexelaayo ninuu og yahay inuu ummadda dhex joogo mid kitaabka ilaahay ka yaqaan iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu khiyaameeyey ka sidaa yeelay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu khiyaameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu khiyaameeyey ummaddii muslimiinta ee taladoodii hogaamintooda ilaahay subxaana wa tacaala uu dhiibay waayo magacaabista la magacaabayo dadka iyo dhiibitaanka mas-uuliyaadka guuda ummadda u dhexeeya loo dhiibayaa maaha wax u noqonaya qofka dookiisa qofka mas-uuliyadda haya waa wax u noqonaya maslaxadda ummadda ummadda diinteeda iyo adduunyada yaa udana baa la eegaya lama eegaayo wax kale yaa adiga ku jecel yaa ku waafaqsan oo sacabka kuu tumaaya yaa xukunkaaga dhidibada waasi kara yaa kursigaaga difaaci kara yaa reer hebel u jawaabi kara kul hadi umuur laaqiyat wagayr muctabara waxaasoo dhami waa wax aan wax kasoo qaad lahayn shareecaduna aanay qiimo u yeelin culamaa lislaam qawaacidda fiqiga waxay ku dareen qaacido odhanaysa marka ay ka hadlayaan xaakimka tasarufaat alraaci cala araciyati manuutat bilmaslaxa qofka ummadda u taliya tallaabooyinku qaadayo cidduu magacaabayo cidduu casilaayo go-aamada u gaadhaya waxay ku xidhayeenoo shareecadu ay ku xidhay maslaxadda kuma xidhna dookiisa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ma banaana ayuha almuslimuun qof aan ilaahay sharcigiisa garanahayn in uu aqbalo garsoor loo magacaabay ama loo soo bandhigay xataa hadday khaldamaan kuwii mas-uuliyadda lahaa waa inuu naftiisa u tudho maaha inuu eego mushahaarka iyo shilimada yar garsoorku waa halis nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man wulliya alqada faqad dubixa bikayri sikiin axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey qofa qofka garsoorka loo dhiibaa halis buu ku jiraa wuxuu nebigu ku shabahay neef xoola ah oo midi la-aan la gowracay soo neef silcay maaha oo ciqaabmay waa sidaasi oo kale halis buu ku jiraa waxaa dhici karta inay soo marto mawaaqif adag oo qof uu jecel yahay iyo qof kale ay isula yimaadaan mid u dhow iyo mid ka fog waxaa dhici karta in loo soo bandhigo xoolo la xoolahaasoo dhan qaado waxaa dhici karta in mansabkiisa iyo mas-uuliyadda iyo shaqada uu haysto uu arka inay halis gasho hadduu cadaaladda wax ku xukumo oo meelo kale lagala hadloo la yidhaahdo hebel haddaad uxukumi weydo ogow meeshaa joogi maysid dadkana iimaankoodu isku darajo ma gaadhsiisna waliimaanu yaziidu wa yanqus waxyaaba fara badan oo fitan ayaa qofka bani aadamka mawaaqifta saxda ka leexiyo ka daciifiya ayuha alqaadi ya man yuriid an yatawala alqada ismac maa qaalahu muxamedu sala allahu caleyh wasalam qof kastaoo garsooro ah mid kastoo doonaya oo ku hamira inuu garsooro noqdo dhegayso wuxuu nebi maxamed garsoorka ka yidhi wuxuu uhi burayda saxaabiga la idhaahdo qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam alqudaatu halaaatun inaani fi nnaari waaxidu fi ljanna garsoorayaashu waa saddex laba naartay gelayaan midna jannadu gelaya idan garsoore xagga naarta ayuu u batay weeye qaala calayhi salaatu wasalaam rajulu calima alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna waa kee ka jannada gelaya waa ka laba sifo laga helo kow xaqi inuu garanayo xaquna waxaa xagga ilaahay ka yimi maaha waxaa ku qoran xeerarka iyo qodobada khilaafsan shareecada islaamka kaasi waa baail wamaada bacda alxaqi ila adalaal waa lumitaan waddadii saxdahayd laga lumay laba xaqii uu garanayay siduu ahaa inuu fuliyey oo gari allay taqaanaa arrinkiisu uu noqday kaasi jannadu gelaya warajulu qadaa linnaasi calaa jahli fahuwa fi nnaar ka labaad waa kee waa mid aan sharci garanahayn oo diin aan garanahayn oo kitaab aan aqoon oo sunno aan aqoon oo naftiisa u tiri waayey oo yidhi garsooraa noqonaya oo weliba isu haysta inuu wax garanayo oo leh sharci yaqaan baan ahay anigu idinku wadaaddaa tiraanu sharci yaqaan baan ahay ayu sharcin tacrifuhu sharcigaad garanaysa waa kee sharcigu waa ka ilaahay wax allaale iyo wixii khilaafaana sharci maaha waa hayru mashruuc waa baail waa dalaal waa mafsado maslaxada iyo danta iyo wanaagga xaqa iyo cadaaladda wax ka fog weeye cadaaladi waa intuu ilaahay amray ina allaha ya'muru bilcadli wاlixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i wاlmunkar wayanha can alfaxshaa'i wاlbagyi wاlmunkar ilaahay subxana wa tacaala wuxuu dadka amray baa cadaalada sida aayadda qur-aanka ay tilmaantay waxaynu maanta maqalnaa iyadoo la leeyahay hebel waa garsooro sare hebelka garsooro sare ahow balkaalay kitaabka ilaahay akri balkaalay dadka tuki oo salaada qur-aan lagu tukiyo mid yaqaana inaad taayeen kale ha lagu arko inaad taqaana axkaamtii salaada ha lagu arko bal kaalay oo kutubta fiqiga ee axkaamtu ay ku qoran tahay ummadda u akri garsooro sare maaha garsooro hoosana maaha waa mid ay waajib tahay iyadoo loo turayo hawsha noocaasiya in laga joojiyo waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay garyaqaan hebel gartii odayaasheennu ay yaqaaneen oo inta badan shareecada waafaqsanay dadkuna ay ku kala bixi jireenna garan maayo oo mudici iyo mudacaa calayhi milad iyo marag de waa shareecada islaamka taasaana dad ay ku kala saari jireen war yaa wax sheeganaya war yaa loo sheeganaya war ka sheeganaya maxaad caddayn haysataa ma hayo waar milad baa lagugu yeeshay dhaaro hal fadhi bay dadka ku kala saari jireen maantana labaatan sannadood soddon sannadood shan iyo toban sannadood toban sannadood shan sannadood ayay dadka masaakiinta iyagoo feelalsito sidaasi ay u wareegayaan waa kaa garsooro sare dadka sidaasi u balanbaliyey sharci iyo diin hadduu ku kala xukumayo hal fadhiyo ugu badnaan saacad qaata ayaa dadka lagu kala saari laha waayo shareecadu dadka marka la kala xukumayo wixii qarsoon waxba kama soo qaado waxaa la eegaa waxa muuqda qofkani muxuu sheegtay muxuu caddayn u haystaa caddayn ma haysta soo maaha u dhaaro kala taga inamaa axkumu binaxwi maa asmac nabi maxamed ba alayh salaatu wasalaam yidhi waxaan idinka maqlu maanu idinku kala saaraya shuhuudda iyo markhaatiyaashu sifaad la yaqaanaa bay leeyihiin dad musakiini waa inay jiraan oo garsoorayaasha ag fadhiya oo dadka yaqaana oo markhaatiyaasha dadku ay wataan iyaga la weydiyo laa ninkaa ma garanaysaan maxaad ku taqaanin maragal ma yahay ma aha kii la keeno oo hadduu doono u badan ku dhaaro ku dhiman mayside in markhaati waxa weeyaan laga dhigo oo dadka xukumka la kala xukumayo lagu dhiso garyaqaan waxa ah qofka yaqaana kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam mid jaahilka ahi garyaqaan ma aha garta uu yaqaanaana waa gar guracan waa gar cadaalad aan lagu gaari karin waa gar ilaahay ka cadhaysiinaysa waa gar khalqiga dan aanu ahayn laakiin maanta dadka way ka dhacdhacday waadilaa caalimkaasi ayaa garsooraha runtaa ah ee isaga isula taga waxay leeyihiin dee waa sheekh laakiin isagu garsoore maaha haddii la yidhaahdo ninkaasaa diinta yaqaane ha idin garqaado waxay leeyihiin isagu dee waa caalimkii oo uuna tukinaya dumarkuu noo meherinaya laakiin garyaqaan hebel baa oo hebel hebel sharciguu bartay wadaadku sharciga muu barane hebel sharciguu bartay dadkii waxaa laga dhaadhiciyey waxaa la dhoobdhoobee dadku ay qorqoreen ee in badanoo ka mida gaalo laga keenay inuu sharci yahay wixii ilaahay uu soo dejiyeyna inaanu sharci ahayn oo magacyo kalea isaga loo yaqaanaayo sharci looma yaqaan markay garsoor waxa weeyaan ay noqoto ayuha almuslimuuna cibaad allah waajib waxaynugu ah mabaadida noocaasa iyo usuusha min usuuli diinina wa qawaacidi shariicatina ka mid ah dhammaanteenba inay naga dhaadhacdo waayo arrimaha noocaasa in la daweeyo waa waajib dawaduna ummadday ka bilaabanta horta ummaddu ha fahamto garsooraha shuruudda iyo sifaadka uu leeyahay qof waliba ha iska ilaaliya haddaanu shuruudda iyo sifaadkaasi aanu lahayn qof waliba ha ka hawlgalo wacyigelinteeda ha ka qayb qaato qof shuruuddii garsooraha lihi ummadda inuu kala saaro oo uu kala xukumo ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa an yuwafiqanaa lilxaq an yuwafiqanaa lima yuxibu wayarda min alaqwali walafcaal اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد